bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha disembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan howlgallo ka dhanaa kooxda al-shabaab oo ay kaga sifaynayaan gobolka gado iyadoo taliyaha ciidanka ah afarta qeybta afartan iyo sagaalaad ee gobolkaasi gado fadhigooda uu yahay faarax maxamed turbac uu sheegay in ay wadaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo looga sifaynayo qeybo ka mid a gobolka gado oo muddooyinkii dambe si aad ah ay ugu kordhayeen sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan ay qorsheynayaan sidii al-shabaab ay ugu saari lahaayeen deegaanada ay deegaanada qaar ay dagaalamayaasha ka tirsan ururka al-shabaab sida dhumaalisiga ah ugu gabaadsanayaan haatan taliyaha ayaa sheegay in ciidanka xoogga isku diyaarinayo in ay ka hortagaan shabaabka ka soo baxaya duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha maraykanka ee ka soconaya goobaha ay ku sugan yihiin kooxdaasi ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya
cadowgaas ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed inaan ka badbaadino mar walba ummadda shacabka soomaaliyeed waana isku filannahay hadda difaaca hadda waxaan isqabna in lagula yimaado nagula soo weeraro laakiin waxaan ku sheenaynaa oon diyaarinaynaa sidii meelaha ay ku dhumaalaysanayaan ama hogaamiyahaas oo kale aan gacanta ugu soo dhigi lahayn baan hadda isu diyaarinayn kulli waa ku talajirnaa in aan hadoo legno aan ogolayshana ka samayno aaga iyadoo hadda uu ku sugan yahay wayna u diyaarsan yahay ciidanka xooga dalka soomaaliya
hadalka taliyaha waxa uu kusoo aadayaa xilli muddooyinkii dambe ay dagaalamayaasha al-shabaab ka baxsanayeen duqeymaha ay fulinayeen diyaaradaha maraykanka iyadoo dhowaan la sheegay in shabaaba in shabaab badan ay galeen deegaano ka tirsan gobolkaasi gado iyo qaybo ka mida gobolka hiiraan kuwaasi oo firxad ka ah dagaalada ka dhanka kooxda ee ay wadaan ciidamada isbahaysanaya oo qeyb ay ka tahay dowladda maraykanka dhinaca kalena howlgallo lagu baadigoobayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee sida dhumaalisiga ku gaaray qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa magaalada beledweyne ee caasimada gobolkaasi waxaa ka dhacay howlo baaritaana ah oo ay ciidamada ammaanka ku sameynayaan qaybo ka mida deegaanada gobolkaasi iyadoo ciidamaduna ay baadigoobayaan rag la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo muddooyinkii dambe qaab dhumaalisiga ku tagayay gobolka hiiraan saraakiisha ciidanka ammaanka soomaaliya oo howlgalkan qayb ka ah waxa ay sheegayaan in ay wadaan baaritaano ka dhana kooxda al-shabaab iyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dagaalyahanada kooxdaasi oo la tuhunsan yahay in qaab dhuumaaleysi ay ku tageen gobolka hiiraan waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ka dhana kooxda si gacanta loogu soo dhigo dhaqdhaqaaqa dagaalyahano ka tirsan kooxda oo muddooyinkii dambe soo gaaray gobolkaasi hiiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka ayaa sharaxaya howlgalladan iyo waxyaabaha ay u qorsheeyeen in ay ku dhaqaaqaan ciidamada iyo maamulka
kolley horta qolada nabadiidka waa la socoteen koofuray ka imaadeen meel walbana waxaa waaye oo koonfur aheyd kolley way ka imaadeen intaay awoodda soo saareen awoodda hadday halkaan soo saareen kolley inay dhuumaalaystaan oo meelihii dagan ay magaalada ka galaan ayaga kolley borobaranka saas ku diro waayo annagana ka maamul ahaan waxaan go-aansanay howlgalka saas cawad u bilowda waayo afarta xaafadood oo beledweyne cawada howlgalaa ka jiro oo ayaga nabadiis lagu baadigoobayo insha allahu ilaaha idinkiisidii howlgalka hadda u bilowdayna wa maalmaha hadda nagu soo socdana waxaan jecelnaha insha allahu ilaaha idinkiis in oo howlgalkaan daafada magaalada iyo inta magaalada laga xukumo oo duulooyinka inaan gaari doono haddii ilaahay awoodda lagoco sidaasaan jecelna maya magaalada magaalada meelaha oo meel maroodi la yiraahdo meelahaas ay wax soo gaareen shalay kuweena kolley waa la iska caabiyey halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer garabkii hore ee ahlu sunna wal-jamaaca ee uu hogaaminayay sheekh cumar horina heshiis ula saxiixday maamulka galmudug ayaa kasoo horjeestay heshiiska u dhexeeya madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka sheegtay ahlu sunna wal-jamaaca ee sheekh axmed shaakir kuwaasi oo jabuuti ku kala saxiixday heshiis horudhac ah oo ay maamulka ahlu sunna qayb kaga noqonayaan kan galmudug waxa uu sheegay sheikhu in howlga in ay heshiiskaasi uu yahay mid aan waafaqsanayn qaanuunka iyo sidoo kale sharciga waxauna tilmaamay inuu yahay keliya mid ashqaas ay ku heshiisay ayagu dhankoodana aysan waxba ka qusaynin asigoo dhinaca kale sharaxaya deegaanada ay ayagoo ahaan kadiidmadoodan ay ka arrimayaan iyo goobaha ay ka taliyaan xilli maamulka galmudug la aqoonsan yahay inuu yahay maamul ka jira gobolada dhexe halka ahlu sunnana ay tahay koox ka soo horjeesatay maamulkaasi kuna dhawaaqday maamul ka soo horjeeda ama ka madax bannaan
heshiiskan hadda laga sheegaayana daraf kama ihin qaybna kama ihin mid annaga na quseeyana ma ahan mid aan wax ku leenahayna ma ahan waxaana u aragnaa sideedaba inuu yahay heshiis dhex maray ashkaas oo reera dhex maray ee inuusan ahayn heshiis ama dawlad ama sharciyad haysta midna inuu yahay ayaan u aragnaa waxaa dhex maray baan oran karnaa iman annagu aan u naqaano inay dawdiyayaal yihiin markii ay ogeeyeen oo dadka baaba-ashay ninka la yidhaahdo xaaskumay dhex mareen shaqaadu u dhex mareen protocool iyo dawlad iyo sharciyad iyo rabashaal shacab midna ma aha sidaas darteed annaga nama quseeyo shaqana kuma nihin marka waxa weeye arrintaas annagu aad iyo aad baan uga soo horjeednaa wax na quseeya ma ahan waxaan wax ku leenahayna ma ahan waxna lagaka weydiiyeyna ma ahan annaga waxaan joognaa dalkoo dhan basoomaliya waxbaan ka joognaa halaala annagaa joogna qalabdalla annagaa joogna caawiwaad annagaa joogna dabad annagaa joogna dhulkoo dhan annaga ayaa joogna maamulka ayaguna kamana taliyaan imana yimaadaan ma jiro weli wax war ah oo kasoo yeeray maamulka galmudug oo ku aadan diidmada garabka hore galmudug ula heshiiyey ee ka midka ah maamulkaasi ee uu hogaaminayo wadaadkan iyadoona maalmaha soo socda la filayo in heshiiska lasii anba qaado dhinaca kalena waxaa magaalada muqdisho habeennimadii xalay ahaa kulan gurigiisa ku yeeshay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo garabka uu hogaaminayo sheekh mashaakir ee ahlusunna wal-jameeca iyadoona si adaa loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho gaar ahaana hoyga muqdisho uu ka degan yahay xaafa waxaana habeenkii xalay ahaa halkaasi ka dhacay munaasabad kooban iyadoo bahda warbaahinta ay ka qayb gashay waxaana labada dhinac ay madashu ka sheegeen in ay si anbaqaadi doonaan howlaha lana soo dhamay doono khilaafkii labada dhinac u dhexeeya ee ka taagnaa gobolada dhexe ee dalka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu